بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي بقى مهلا سبحانه وتعالى هل كان مانت إسوك أن يكيني أنه ربنا إن شاء الله تعالى حكومة دعوينك محكمة بنادر انت ودبدا إن شاء الله تعالى إن المانتا كل واغنه وحين كل واغدنا إن شاء الله تعالى دعوين ككوبا إلى toban dacwo insha allahu tacaala bismi illaahi raxmaan raxiim waxaa maxkamadda islaamiga ah radul madaalim dacwo keensaday mudaciyaasha kale ah cabdi colow macallin iyo daawuud colow macallin taariikhdu markay ahayd shantii muxaram kun afar boqol afartan iyo saddex hijri iyagoo dacweynaya mudawcalihiyadda saliid macallin shirow waxayna ku dacwoodeen sida tan kadib markii reer macallin shirow ay qaybsadeen dhaxalkii ay ka dhaxleen aabbahood macallin shirow ayaa waxaa saliid macallin shirow ka iibsanay kar ama qayb dhul ah oo ay ka heshay goobkii aabbaheed uga tegay carruurtiisa oo iyaduna ay ka mid tahay kuna yaalla rati weyne waxaana uga iibsannay lacag dhan labaatan iyo sagaal kun oo dollar dhammaan lacagtaas waan siinay wax xaggeenna uga dhimanna ma jirin kadibna dhulkii isaga ahaa oo aan ka gadannay ayay nagu haysataa dhulkaas isaga ah dukumiintiyadiisa iyo caddaymihiisa gacanta ayay noogu jiraan haddaba waxaan maxkamadda ka codsanaynaa inayna kala xukunto maadaama aan muddo dheer ishaysannay jihooyinka goofka bari waxaa ka xiga faarax maxamuud maxamed galbeed waxaa ka xiga shirkadda hurmuud waqooyi waxaa ka xiga cadaawe xasan cumar koonfurna waxaa ka xiga maxamed yuusuf tifow intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay madaacalihiyadda saliid macallin shirow waxayna ku jawaabtay sida tan daa-uud iyo cabdi colow macallin shirow sida ay qireen goofkan aan ka dhaxalnay aabbaheen xarig ayaan ku qaybsannay haddaan nahay reer macallin shirow qaybtii aan ku yeeshay dhaxalkaas waxaan damcay inaan ka iibsado labaatan boos oo ka mid ah qaybtii aan dhaxalka u yeeshay waxaanan ka iibsan rabay nin lagu magacaabo siciid geelle waxaan ku heshiinay lacag dhan kun iyo shan boqol booskiiba intaa kadib waxaa ii yimid nin aan walaalo nahay oo lagu magacaabo baliil cabdulle wuxuu igu yidhi nin shisheeye ah wax lagama gadi karo ee waxaa laga gadayaa wiilasha reer macallin shirow labaatankaas boos wadaadkayga maxamed jeelle ayaa ayuu u yimid mar kale wuxuu kala hadlay inuu ninkayga igu qanciyo inaan ka gato wiilasha reer macallin shirow wuxuu u dhiibay labaatan iyo sagaal kun wadaadkaygana waa igu qanciyey arrinkaas kadib baliil ayaa i waday xilli casir liiq ah nootaayo ayaan tagnay waxaana joogay wiil yar baliil ayaa warqad ii keenay wuxuuna igu yidhi suulka saar anigana waan saaray sawirna waa iga qaaday kadib baliil ayaan ku ballannay inaan subaxii goofka isugu imaanno si loo cabiro loogana jaro labaatankaas boos waxaan issoo raacnay aniga iyo carruurtayda iyo wadaadkayga iyo injineerkii dhulka cabiri lahaa goofkii ayaan tagnay baliil ayaa baaqday wiilashiina ulo ayay ii soo qaateen waxayna igu dhaheen goofka waan kaa gadannay intaas kadib waxaan caddaynayaa inaan wiilashan waxba kala gadan lacagna aysan faraha iga saarin baliilna uu ballantii iiga baxay dib ayaan isaga laabtay waxaan odogaygii ku idhi lacagtooda u celi odageygana lacagtii ayuu baliil u celiyey baliilna waa diidey lacagtiina meel ayaa la dhigay odagaygiina wuu dhintay lacagtiina wuu igala dardaarmay meeshiina waan ka soo qaaday haddana waan hayaa sidaa darteed suulkii iyo sawirkii la iga qaaday waxay ahayd khiyaano waxaan maxkamadda ka codsanayaa in ayna kala xukmiso intaa kadib daa-uud colow macallin shirow wuxuu dacwada u wakiishay walaalkii cabdi colow macallin wakaaladdaas waxay ka ansaxday maxkamadda horteeda kadib maxkamaddu waxay weydiisay mudaciga cabdi colow macallin markhaati beecaas goobjoog ka ahaa inuu heli karo wuxuuna keenay siddeed markhaati oo kale ah kow maxamed cali xasan lixdan kow jir ah wuxuu yidhi waxaan markhaati ka ahay in maalin maalmaha ka mid ah reer macallin shirow kulligood la dhexalsiiyey hooyada waxaa loo bixiyey qeybteedii waxaa isku soo haray reer macallin shirow oo ka kooban colow iyo xasan iyo xabiibo iyo saliid dhulkii waxaa loo qeybiyey saddex qaybood oo isla eg waana loo qori tuuray xabiibo iyo saliid hal qori ayay isla qaateen xasanna hal qori ayuu qaatay colowna hal qori ayuu qaatay intaas aniga goobjoog ayaan ka ahaa qaybtii xabiibo iyo saliid waa la kala gooyey saliid dhulkeedii muddo ayay gacanta ku haysay intaas kadib saliid ayaa maalin waxay tidhi dhulka waan gadanaa dhul kale ayaan ku soo beddelanaa eedda saliid guddi ayaa lagu daray lacagtana waxaa haayey baliil lacagtana xoogaa ayaa ka dhimanaa lacagta guriga ay ku gadan rabtay waa soddon iyo afar kun oo dollar waxaana ka dhimanaa shan kun waxaana damaanad qaaday baliil cabdulle xasan dhulka eedda saliid waxaa wareejiyey sheekh muuse macallin wuuna dhintay wuxuu nootayo ku lahaa suuqbacaad aniga markii la wareejinayo goobjoog ayaan ahaa eeddo ayaana wacday waana u nimid waxay nagu tidhi boos juungal ku yaalla ayaa iga fakanaya waxaan rabaa inaan dhulkan gato oo kaas ku beddesho cabdi iyo daa'uud ayaa beec u gaaray waxayna u gaareen labaatan iyo siddeed kun oo dollar iyadana kama dambaysi waxay gaartay soddon kun oo dollar iyagana waxay gaareen kama dambaysi labaatan iyo siddeed kun ka badanna ma hayno ee eeddo dhulka ha naga gadato ducana ha noogu darto ayay yidhaahdeen saddex nin oo qaraabada ah ayay keentay ee dasaliid waxayna ku tidhi aniga beec ayaan gaaray ilmahaygana beec ayay gaareen ee na dhexdhexaadiya dadka ay keentay waxaa ka mid ahaa xuseen macalin axmed maxamed daahir xuseen maxamed geeley nuur xasan maxamed bilbil wuuna dhintay ninkaas dambe waxay dhaheen dadkaas eeddo kun ha ka tagto iyagana kun ha ku dareen labaatan iyo sagaal kun ha ka dhigeen kadibna way ogolaadeen labada dhinacba waxaana istaagay wadaadkii iyada qabay wuxuuna yidhi weelkeennii waa noo buuxsamay abtiyaal raalli ahaada faataxadana hana loo akhriyo saliidna way aqbashay aniga intaas ayaan ogahay jihooyinka goofka waqooyi waxaa ka xiga cadaawi xasan cumar koonfurna waxaa ka xiga faarax maxamed cabdi bari waxaa ka xiga maxamed yuusuf tifow galbeedna waxaa ka xiga colow iyo xabiibo markhaatigaas wuu ansaxay xuseen macalin axmed afartan iyo laba jir ah wuxuu yidhi markhaatiga labaad oo ah xuseen macalin axmed afartan iyo laba jir ah wuxuu yidhi waxaan markhaati ka ahay cabdi colow iyo eedadiis annagoo jidka marayna ayay noo yeereen annagoo saddex nin ka kooban oo kale ah daahir xuseen geeley iyo nuur xasan maxamed iyo aniga waxayna eedasaliid nagu tiri ilma adeertay ayaa tihiin ena maslaxa aniga iyo ilmahayga waxbaan kala gadan rabnaa labaatan iyo siddeed kun ayay ii gaareen anigana soddon kun ayaan u gaaray waxaan dhahnay eedda kun ka tag iyaguna kun ha ku dareen sidaas ayuu beecu ku dhammaaday labada dhinacna way aqbaleen qaraabada badankeedna way joogtay meeshana towfiiq ayay ahayd eedda waxay tidhi lacagta guri ayaan ku gadan rabaa ilaa gurigaas aan gatana ma wareejinayn dhulka markay gurigii lasoo wareegtay ayay wareejisay dhulkii waxaana lagula kala wareegay nootayada sheekh muuse isla maalinkii ayay wareejisay qaybta ay wiilasha ka gadatay waa qaybtii dhaxalka ay u heshay laakiin cabirkiisa ma sheegi karo meesha la isku haayo se waan aqaanaa haddana waan idin geyn karaa jihooyinka goofka bari waxaa ka xiga ayuu yihi hooyaday faay yaray maxamed cabdi galbeedna waxaa ka xiga xasan macalin shirow waqooyina waxaa ka xiga cadaawa xasan cumar koonfurna waxaa ka xiga xabiibo markhaatigaas ma ansixin taskiyadii ayuu ku dhacay cabdulfataax axmed yuusuf soddon iyo saddex jir ah wuxuu yidhi aniga waxaan markhaati ka ahay dhulkaas la isku haysto goofka ku dhegan ayaan degannahay dhinaca koonfur ayaan ka degannahay dhulkan la isku haysto markii hore reer macalin shirow ayaa isla lahaayeen cid kastana saamigii ay dhaxalka u lahayd ayaa la siiyey maamada saliid saamigeedii way beecsatay waxaana ka iibsaday cabdi colow wuxuu kaga iibsaday lacag dhan soddon kun ilaa afartan kun ayuu meelahaas ayay ahayd laakiin tirada saxda ah ma xasuusto hadda xilligii beecu dhacayey aniga meesha ma joogin waan ka warhaayey jihooyinka xusuusteyda ma hayo markhaatigaas ma ansixin cabdi maxamed axmed lixdan jir ah wuxuu yidhi waxaan markhaati ka ahay wiilkan iyo eedadiis in ay dhaxal qaybsadeen laba kun toban iyo saddexdii ayay waxay tihi saliid qaybtii isoo gaartay waan gadanaa guri kale oo juungal ku yaalla ayaan ku gadanaa qaybtii dhaxalka u soo gaartay wiilkan cabdi colow ayay ka gadatay waxayna ka siisay labaatan iyo sagaal kun dib ayaan waxaan ka maqlay iyadoo leh dhulkii ma gadin maalintii dhaxalkana waan joogay maalintii la beecinayeyna waan joogay daris ayaa nahay dhulka xarig ayay ku qaybsadeen qaybtii soo gaartay kullii way gadatay lacag dhan labaatan iyo sagaal kun ayaa tol ku maslaxay jihooyinka goofka bari waxaa ka xiga reer maxamed cabdi galbeedna waxaa ka xiga shirkadda iyo cabdulla macalin waqooyi waxaa ka xiga cadaawe xasan cumar koonfurna waxaa ka xiga maxamed tifow markhaatigaas ma ansixin taskiyada ayuu ku dhacay macalin cabdulaahi macalin axmed macalin maxamuud afartan iyo laba jir ah wuxuu yidhi waxaan markhaati ka ahay dhulkaas la isku haysto eedda saliid in ay ka gadatay wiilkeeda cabdi colow waxayna kaga gadatay lacag dhan labaatan iyo sagaal kun xilligii beeca uu dhacayey aniga waan joogay meesha laakiin markii lacagta la siinayey ma joogin eeddo kar yar ayay gadatay oo ah wixii ay dhaxalka u heshay jihooyinka bari waxaa ka xiga reer cabdi nuur galbeedna waxaa ka xiga reer xasan cumar waqooyi waxaa ka xiga cadaawe xasan cumar koonfurna waxaa ka xiga shirkadda iyo ibraahim garas markhaatigaas ma ansixin taskiid ayuu ku dhacay lix markhaatiga lixaad maxamed yuusuf tifow lixdan sideed jira wuxuu yidhi waxaan markhaati ka ahay booska la isku haysto inuu iibsaday cabdi colow wuxuuna ka iibsaday eedda saliid goofka waxaan ka saaranahay dhinaca koonfur xamar oo xigta waxaan ku qiyaasay xilligii beecu dhacay muddo hadda lix sano laga joogo goobta ma taagnayn laakiin markii la wareejinayay ayaan joogay beecu wuxuu ka dhacay magaalada aniguna goofka ayaan joogay arrintaasina waa shaac dhulka waa la beeciyey nin lagu magacaabo siciid geyle ayaa arbacuun laga qaatay kadibna waa loo celiyey kadibna cabdi colow ayaa laga sii iibiyey sanad camal ayaa u dhexeeyey xilligii dhaxalka iyo xilliga beeca kadib qaylo ayaa timid karta dhan qaybtii ay dhaxalka u heshay ayay iibsatay waxayna ku iibsatay lacag dhan labaatan iyo sagaal kun jooyinka goofka bari waxaa ka xiga reer cabdi nuur galbeedna waxaa ka xiga xabiibo macalin shirow waqooyina waxaa ka xiga cadaawo xasan cumar koonfurna waxaa ka xiga colow macalin shirow markhaatigaas ma ansixin taskiida ayuu ku dhacay toddobo markhaatiga toddobaad xaaji baliil cabdulle xasan siddeetan afar jir ah wuxuu yidhi waxaan markhaati ka ahay saliid ayaa waxay igu tidhi dhul aan leeyahay inaad ii gaddo ayaan rabaa waanan u gaday waxaan ka gaday cabdi colow iyo walaalihiis beesada loo gaaray waxay ahayd labaatan iyo siddeed kun saliid waxay tidhi beesada way igu yar tahay ee laba kun ha la iigu daro waxaan dhahnay eedda kunka ka tagto iyaguna kun ha ku dareen waana loogu daray waxaana la siiyey lacag dhan labaatan iyo sagaal kun saliid waxay dhahday dhulkan ma saxiixaayo ilaa aan guriga aan gadan rabo uu gacanta ii soo galo kadib nootayada sheekh muuse ayaan iskula tagnay nootayada ayay ku saxiixday dhulka ay gadatay saliid waa dhulkii ay dhaxalka u heshay dhammaantiis kartaas lama kala reebin waxayna ahayd laba kun toban iyo saddex wadaadkeeda ayaa lacagta gacanta ku qabtay iyadaana loo dhiibay markhaatigaas wuu ansaxay markhaatiga siddeedaad daahir xuseen maxamed makaraan soddon sideed jir ah ku magac dheer daahir geeley wuxuu yidhi waxaan markhaati ka ahay laba kun toban iyo saddexdii maalin annagoo towfiiq marayna ayaa eedda saliidna joojisay waxaynana tiri dhulka rati weyne aan ku lahaa inaan gato ayaan rabaa waxaanan ka gadan rabaa reer colow lacagtana waa isku fahmi weynay na kala dhexdhexaadiya labaatan iyo siddeed kun oo dollar ayay ii joogaan aniguna soddon kun oo dollar ayaan ku rabaa waxaan dhahnay saliid kun ha ka tagto iyaguna kun ha ku dareen kunkiina waa loogu daray lacagtiina waa la keenay waxayna noqotay lacagtu labaatan iyo sagaal kun waana la siiyey nootayada sheekh muuse ayaa la aaday markhaatiyaasha warqadda ku saxiixan ayaan ka mid ahay dhulkii dhaxalka ay u heshay dhammaan ayay gadatay lacagta eed saliid iyo ninkeeda ayaa lagu wareejiyey intaas ayaan ogahay markhaatigaasna wuu ansaxay intaa kadib maxkamaddu waxay weydiisay mudacalehiyadda markhaati in ay u haysato in reer colow ay kula heshiisay labaatan boos oo ka mid ah dhulkii ay dhaxalka u heshay waxayna ku jawaabtay wax markhaatiya ma haayo xukun intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay dacwaddii mudaciyaasha iyo jawaabtii mudacalehiyadda kadibna ay markhaatiyaal u dirtay labada dhinac mudacalehiyadduna ay ku jawaabtay wax markhaatiya ma haayo mudaciguna ay u ansaxeen saddex markhaati maxkamaddu waxay xukuntay sidatan kow in iibkaasi uu yahay mid ansax ah kuna ansaxay dhulkii ay dhaxalka u heshay dhammaantiis labo dhulkaas waxay u xukuntay reer colow macalin shirow waxayna ka xukuntay saliid macalin shirow xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday markhaati manaajicda loo cuskaday suuratulbaqara aayadda laba boqol siddeetan iyo labo iyo kitaabka najmulwahaaj fi sharxi minhaaj mujalladka afaraad safxada laba boqol toban iyo sideed iyo muqni lmuxtaaj mujalladka labaad safxada shan boqol iyo sideed wabilahi towfiiq